barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin labada bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan kaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo tacliinta sare iyo weliba waxyaabaha ay ku xushaan kulliyadaha ay jaamacadaha kaga biirayaan waxaan isku qoray waxaa jira sideedaba leefal qofka uu kasoo gudbo oo leefalka loo gudbo marka saa darteed anuu leefalkii secondary school waan kasoo gudbay waxaan maraya leefal jaamacada sidaa darteed inaan waxbarashadii taam yeesho ayaa taas ayaan ku doortay waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan saamaynta isbeddelka lacagaha suuqyada ay ku yeeshaan haweenka muruqmaalka ah kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka waxaana maanta idiin haynaa
marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
ciidamada booliska ee magaalada las vegas ee gobolka nevada ee dalkan maraykanka ayaa sheegaya in nin hubaysani uu weerar ku qaaday goob muusiga laga tumayey oo ku taala magaaladaasi waxaana uu halkaas ku dilay ugu yaraan labaatan qof halka uu dhaawac soo gaadhsiiyey in ka badan boqol qof oo kale sarkaal booliska ka tirsan ayaa u sheegay wariyaasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa labiyo soddonaad ee daarta mandalay bay halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah isaga oo dadweynaha goobtaas ku sugnaana sida roobka ugu rusheeyey rasaasta
mas-uuliyiinta gobolka kataloniya ayaa sheegay goor sii horreysay ee maanta oo isniin ah in natiijada horudhaca ee aftidii axaddii sagaashan boqolkiiba codbixiyaashu ay doonayaan in gobolkaas uu ka go'o dalka isbayn intiisa kale afyeen u hadlaya dowladda gobolka kataloniya waxa uu sheegay in in ka badan laba milyan ay u codayeen madax bannaani isagoo sheegay siddeed boqolkiiba in ay diideen in ay gooni u goostaan dowladda sbain ayaa diidan arrintaasi iyadoo ra-isul wasaaraha dalkaasina uu tallaabadaasi ama aftidaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah
duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan kumanaan arday ayaa sanad kasta ka soo baxa dugsiyada sare ee dalka iyaga oo xilligan isu diyaarinaya inay bilaabaan waxbarashada sare ee jaamacadaha waxaanay badanaaba ay kala doortaan kuliyadaha kala duwan ee ay doonayaan in ay ku biiraan ee bixiya takhasusaadka ay rabaan qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso oo u warramay barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a ayaa ka hadlay sida ay u arkaan bilowga tacliinta sare iyo sababaha ay ku xusheen kuliyadaha ay bilaabayaan wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya sanad walba jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa boosaaso waxa ay qaataan dhallinyaro ka kala baxay sekandariyaasha iskuullada sannadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaa isdiiwaan geliyey dhallinyaro kala duwan oo gaaray heerka jaamacadda qaar ka mid a dhallinyaradaas oo ka gudbay marxaladda iskuulka una gudbay heerka jaamacadeed ayaa ka warramay dareenkooda dhallinyaradan ayaa v o a maanta u sheegay inay rajaynayeen in mar un ay gaaraan heerka jaamacadeed waa ayna joogaan maanta waxay ka warrameen dareenkooda axmed maxamed saalax iyo kowsar axmed maxamed ayaa ii sheegay in kuliyadaha ay ka doorteen jaamacadda ay tahay kuliyado ay wax badan kaga bedeli doonaan marxaladda dalka
ka mid ah ardada sanadka cusub kusoo biirtay jaamacadda boosaaso university gaar ahaan medical laboratory runtii aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan ka mid ahaado ardada akademikaa sanadkan kusoo biira jaamacadda boosaaso university waana soo dhoweynayaa yacni farxadaan la soo koobi karina baan ku faraxsanahay Een, runtii waxaa igu dhaliyey een, inaan jaamacadda boosaaso kusoo biiro een, amase aan ka mid ahaado kuliyadda aan doortay ah medical laboratory markii aan u arkay ama aan arkay baahida dalkeenna loo qabo een, caafimaad waxaan ku faraxsanahay inaan kusoo biiro jaamacadda boosaaso university facultigayga waxa waye nutrition social science wuxuu ka yahay nutrition jaamacadayda waan ku faraxsanahay insha allah waan sii wadayaa dadaalkayga waxaan jeclahay inaan online ku dhigto cabdulaahi faarax yuusuf waxa uu sheegay inuu rajaynayo in waxbarashadiisa uu ka dhammaystiro gudaha dalka soomaaliya waxaan isku qoray waxaa jira sideedaba leefal qofku uu kasoo gudbo oo leefka loo gudbo marka saa darteed anuu leefalkii secondary school waa kasoo gudbay waxaan maraya leefal jaamacadeed saa darteed inaan waxbarashadii taam yeesho ayaa igu- taas ayaan ku doortay kuliyadee baa iska qordhay kuliyadda la yirahdo computer science community maxaa ku dooratay marka computer scienceku waa cilmi markaan arkay baahida loo qabo dalka aan fiiriyey waxa weye waa cilmi ku dhisan net waxa weye shi- qaab- bad- badanaa shirkadaha iyo meel walba ku dhisan saa darteed saasaan ku doortay inay cilmigaas aan doorto oo aan u shaqeeyo dalkayga iyo dadkaygaba waxaa ee, iskuulkiiba aad ee, soo dhammaysay heer jaamacadeed baa timi iskuulka iyo jaamacaddii isku mid maaha bal waxaad iga warataa markaa iskuulka dhiganaysay ee, dareen noocayaa ka qabtay inaad ee, jaamacad ku bidho waxaan ka qabay dareen aad iyo aad u fiican sababtoo dee waxa weeye qof hiil ayna hegsanayay meel fiican ba hegsanayay waxaan hegsanayay inaan booska aan joogo ka gudbo boos kale u gudbo marxaladeedii inaan dhammaystirto taas ayaan hegsanayay maalintana waxbarasho ay leefal jaamacad gaarano inaan dadaalkayga intii kasii badiyo dhaqankayga intii ka- sidii ka bedelo waxyaalo badan oo ahaan qofka ku xiran inaan bedelo haviyorkiisa qaab dhaqankiisa ah saa darteed baa igu kaliftay inaan manaa waxa waxbarasha- jaam- waxbarashadadii jaamacadeed aan dhammaystirto dareenkaygina saasaan waxaan ku qabaa dareen fiican boqolkiiba boqol magacay warqi cabdiqaadir samboon Ay.
sanadkii ardadaasaan ka mid ahay sanad- jaamacadda kusoo bidhay, maxaa dareemaysay?
wallaahi inaad jaamacad kusoo biirtid waxay ku tahay yacni fursad aad heshay aad ku horumarinaysa intaadan communitiga ka fakerinayo shacabkaaga naftaada marka horeysa fikir ahaan baad u horumarinaysaa waxaad horumarinaysaa cilmi ahaan khibrad ahaan yacni dhinac kastaad ka horumarisid naftaada ayaa kaaga qiimo badan inaad meelaha iska fadhiisato waqtigana iska dayacdo Ee, kuliyadee dooratay And community development waxa ugu horeysaan ku doorta community developmentga marka horeysa anaa uga baahi badan qof kasta yacni fikirkayga isbedelaya skills dheeraada yeelanaya ha marka kadib waxay gaaraysaa markaa nafteeda kusoo anfaco waxaa yeelanaya inaad shacabkaygana u faa'iideyn karo markaa saasaan ku doorta community development Ee, hadda jaamacadda afar sana baa dhiganaysaan Ee, markaa jaamacadda ee, dhammaysid oo kale hadduu ilaahay cimrigaa kuu daayay maxaa kuu qorshaa wallaahi waxyaalaha ugu badan aan jecla ani waxa weeye inaan shaqooyin gaara ani abuuro ama aan si yacni qof ahaana individual anigu u anfaco dadka aysan ani lay soo maamuleen aniga aan dadka yacni wado oo dadka dhiirigeliyo shacabka saa ugu faa'iideeyey Ee, jaamacaddu iskuul waa ka duwan tahay oo hore usoo dhigan jidhay bal waxaad iga warataa ee, maxaa kuu qorshaysan markaa dir marka inaad jaamacaddan fahmo qaabka u socoto aan la qabsado macalimiinteeda igu qaadan mayso wax yacni adag igu noqon mayso insha allah waxaan rajaynayaa inaad yacni aan meel iska soo saaro si kastaba ha ahaatee magaalada boosaaso ayaa xilligan waxaa gebi ahaanba albaabada loo furay iskuullada iyo weliba jaamacadaha maadaama saddexda bilood ee xagaaga dadweynaha ay ka maqnaayeen gudaha magaalada boosaaso haatan cimiladii ayaa isbeddeshay boosaasona xilligan waa qabow yuusuf maxamuud v o a boosaaso
nolosha qoysas badan oo soomaaliya ayaa beryahan lagu tilmaamaa inay ku tiirsan tahay tacabka wax soo saarka hooyooyinka inkastoo ay kooban yihiin fursadaha shaqo ee laga shaqayn karayo ayaa haddana ay sameeyeen dadaal si ubadkooda ay ugu xoogsadaan waxaana ay tilmaamayaan in saameyn ay ku yeelatay isbeddelka lacagaha ee alaaba suuqyada ku yimaada aamine jaamac cali waxa ay ka mid tahay hooyooyinka muruqmaalka ah ee ka xoogsada magaalada laascaanood waryaheena v o a cabdikariim olol ayayna u warantay nolosha qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa waxa ay ku tiirsan yihiin hooyooyin u shaqo taga maalin kasta hooyooyinkaasoo waxaa ka mid ah amina jaamac cali waa hooyo haysata shan carruura kuna nool magaalada laascanood waxaan ka waraystay nolosheeda iyo sida ay u shaqayso waxaan een ku noolnahay magaalada laascaanood waxaan nahay dad oo danjari ah waxaan haystaa shan caruur ah waxaan ka shaqeeyaa dharka xaafadaha abbaan usoo dhaqaa bal iga waranaa mina nolosha qoyskaaga waxaad ii sheegta inaad dhardhaqo oo ka shaqayso bal ka waran caruurtaada iyo nolosha qoyskaaga bal iga sheekee caruurteyda alxamdulilah waxbaan bartaan ilaa uma awoodo inay waxaan baro waan iskaga shaqaystaa nolosheena aad bay usii lidataa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay ii sheegtay aamina in dhibaatada ugu darana haysatay inay tahay lacagaha shilin soomaaliga ah ee aan laga qaadanaynin lacagta soo gasha ee horey u haysatana inay noqotay mid aan soconaynin isbedelka lacagaha intii horta la qaadanay waa fiicneed magaalada laakiin sida lacagaha aan loo diiday aad iyo aad baan lacagihii aan marka la diiday aad bay nagu xumaatay shaqadii taan hore u qaadanay oo noo taalana waana laga diiday kirooyinkii sidoo kale waana laga rabaa xaaladaheen aad bay u xun yihiin adiga waranta markaad doonaysa inaad shaqada dharka oo dhaqda oo kale balqaabkaad ku hesho iyo sidaad u raadisa bal iga waran maxaad ka qaadataana markaad dadka la heshiinaysa oo kale dadna way iska wacan yihiin dadna waa iska bixinin haqa dadna waa dad iska fiican dadna waa dadka lacagta laga helo qaarna lagama helo waa isoo noqo isoo noqo adhow isoo noqo marka kale waa iska daynaaba waa iska daynaaba shaqadan ay ku jirta aamin ayaa waxay la mid tahay hooyooyin soomaaliyeed oo subax kasta u jirmaada sidaay nolosha caruurtooda u maarayn lahaayeen waxbarashana ay ugu heli lahaayeen haa meel laguma ogo waa iska warwareegnaa qaarna lambar baan wadanaa oo dadka waan u sheegnaa qaarna dee waan iska warwareegna anagoo iska warwareegna dharmaladii dhaqaay waxaas gurimaladii masaxaa iska warwareegnaa xaafadaan iska warwareegnaa qof fiican wuu jiraa qof xunna wuu jiraa kaba soo qaad markaad lacagtaad ugu yaraad qaadataan waa imsana boqol kun iyo toddobaatan iyo sideetan waxaasaa lagu dhaqaa dharka mararka qaarkood aad weydid oo aad soo qaban weydaan oo aad muddo bilaa camal iska ahaatid oo aad guriga iska joogtaan mar baan guriga iska joognaa oo bilaa camal nahannahay waxyaabaha aad sodhan lahayd hadda kaba soo qaad haddii ganacsi lagu furi lahaa ama meel aad ka shaqaysata laguga caawin lahaa ka war aad iyo aad baan ugu faraxsanaan lahaa hadee meel la isiiyo oon ka shaqaysa ama meel la i furo taa aad baan taa aad bay igu wacnaan lahayd haddaan helo dhardhaqista marka laga yimaado ma jiraan shaqo kalaad jeclaan lahayd inaad ka shaqay sidoo kale haa waan jecla shaqo kale inaan ka shaqeeyo dhardhaqowg waaba haddii helnana wallaahi waaba wax xunoo dharka in la dhaqo wax shaqa shaqa mihiina ma aha shaqo fiicanna ma aha nololka wacan waan rajeynayaa nololka wacan haddaan heli lahaa waa igu fiicnaan lahayd haddii farshaxanka aan fursad u helo iyo iyo wax anigu aan macnaha nafteeda ku maaray wan way ii wacnaan lahayd wax fiican bay ahaan lahayd haddaan helo laakiin dhardhaqada shaqana ma aha waa shaqa aad aad u liidata shaqa aan afwacnayn shaqooyinka ay qabtaan ayaa waxay tahay mid ay dhibaatooyin ay kala kulmaan waxaana mararka qaarkoodna haweenkaasi ay ka yimaadeen caruur aad u yaryar kuwaasoo ayn jirin cid ay kaga tagaan sixir bararka iyo qaadanwaaga lacagta ayaa waxay tahay kuwo ay si weyn u hadalhayaan xilliga ay u soo rawxaan guryahooda cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
aad buu mahadsanya cabdikariin olol inta aynaan ibraahimow dhinacii heesaha u gelin wararka ka imanaya magaalada las vegas ee gobolka nevada ee dalkan maraykanka ayaa sheegaya in ay sare u kacday tirada dhimashada dadka ku dhintay goob dadku ay muusig ku ciyaarayeen oo toogasho ay ka dhacday markii hore tirada dhimashada waxay ahayd ilaa labaatan qof haatanna waxaa mas-uuliyiinta oo warbaahinta maraykanka la hadlay ay soo bandhigeen ay sheegayaan ilaa konton qof in dhimashadu kor uga kacday halka dhaawacuna laba boqol ka badan yahay inkastoo aanu weli v o a xaqiijin wixii warare ee kasoo kordha qaybaha dambe ee idaacadda iyada ayaan idinku soo gudbinaynaa haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno ibrahim maxaad inoo soo qabanay codkii ikraan caraale ku soo dhinacii dambaad inoo soo qabatay aad iyo aad
Thank you.
geesiga aan jeclaa gaarsiiya idinkuna heestaasi waxaa ku luqeynaysa fanaanda igraan caraale duur wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaan idin leenahay haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kulan xiise badan oo dhex marayay kooxaha isi milaan iyo roma oo sidii loo saadaalinayay aanay natiijadiisu noqon kooxda kubadda cagta ee barcelona oo ku ciyaaraysa garoonka kamnu stadium ee magaalada barcelona oo xasarada hareeyeen iyo weliba casharkii kubadeed ee kooxda kubadda cagta ee manchester city u dhigtay kooxda chelsea hase ahaatee aan ku horumarno kooxda kubadda cagta yuventus oo la celiyey barnaamijka waxaa marti ugu o arrimahaas oo dhan ila falanqaynaya jamaal axmed cusmaan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a jamaal waxaad marka ugu horeysa aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo yuventus gurigeeda kumaanay ciyaarayno atlanta ay la ciyaaraysa waanad la socotaa atlanta waayahan kubaddeedu waa isbadashay ma la filaya inay kooxda yuventus laba iyo laba bareejaha ku celin karaysa mascadow kulankaas wuxuu ahaa kulan xiise badan waayo waxaa ka horeeyey kulamada kale ay deeleen napoli iyo inter oo ay hadda yuventus ku tartamayaan horyaalka inter way badisay markaa kulanka napoli sidoo kale way badisay yuventus waxay ahayd inay badiso laakiin sida muuqata dardarta ay naadiga yuventus doonaysa inay kusoo gasho way kusoo gashay oo markiiba laba goolay ay dhaliyeen laakiin atlana ayaad u malaysaa in iyaguna aysan isdhiganin oo mar kastana ay ciyaartooda ahayd mid wanaagsan kana dhigay ciyaarta mid bareejaha laakiin dhibaatada haysatay yuventus waxay ahayd oo nasiib darada ku habsatay in fursad ay sidoo kale horyaalka markaasi ay naadiga napoli kuwa dhibco noqon lahaayeen ay iska beerdareeyeen oo ciyaaryaanka paulo dibilo rigoore ka khasaariyey taa markaa fiiris marka labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxayna naadiga kubadda cagta atlanta ay noqotay mid laf dhuun gashay ku noqotay naadiga yuventus sidaasna yuventus ay bareejo kula gashay naadigaas waa gartay haddaynu ka hadalno kooxda kubadda cagta ee barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay las balmas ayay saddex iyo eber kaga badisay siyaasadda sbain ayaana haraysay ciyaartaasi waxaad iga warantaa marka maxaa keenay in kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku ciyaarto garoon aan hal qof oo taageera ahay aanu joogin mascadow sidaad la socotay barcelona waxay waayadanba ama muddo sanadaaba isaga jireen arrimo siyaasadeed oo wadanka sbain guud ahaan ka jiray barcelona waxay doonaysaa inay noqoto dal ka madax bannaan sbain intiisa kale gobolka catalonia oo barcelona ay caasimadu tahay waxay leeyihiin dhaqan u gaara luuqad u gaar ah marka waxaana ku dhaqan gobolkaas sida la sheego dad ku dhow sideed milyan waxaa jirta afti ay dadku doonayeen inay u qaat loo qaado haddii ay ka madax banaanaaneen sbain iyo inteeda kale marka aftidaas iyadoo ay jirtay oo dowladda sbain ay leedahay waa sharci darro ayuu kulankan kusoo aaday oo barcelona xad ciyaaraysay barcelona marka waxay dalbadeen oo xiriir kubadda cagta ay ka dalbadeen in ciyaartooda dib loo dhigo oo dadka fursad loo siiyo inay codeeyaan waa laga diiday oo waxaa la yidhi haddaad maaragtay aad ciyaari weysaanna waa laydin ganaaxaya dhibco ayaa laydinka jari doonaa sidaa daraadeed maadaama hadda barcelona ay horyaalka hogaaminayso ma qaadan karin in ay dhibcointaasi lumiyaan iyaguna si ay u muujiyaan ashtako arrinkaasi ku aadan waxay sameeyeen in ay go'aansadaan in ay ciyaaraan balse ay ku ciyaaraan garoon aan ciidana joogin ma jirin taageere barcelona ka tirsan oo gudaha soo galay kumanaan taageerayaala banaanka joogay sidoo kale las balmas ma jirin taageerayaal ka tirsan oo loo ogolaada inay gudaha soo galaan taana waxay ka dhigtay in barcelona ay naadiga las balmas martigeliso iyadoo aanay joogin wax taageero ah oo labada kooxood si barcelona ay u muujiso inay ka xun yihiin in aan laga aqbalin in ciyaartaasi dib loogu dhigo oo dadkana fursad loo siiyo in ay aftida u codeeyaan aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa jamaal axmed cusmaan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga v o a islamarkaasina ka mida wariyaasha ciyaaraha sida aadka uga faallooda jamaal waxa uu booqasho ku joogay magaalada minneabolis waan ku kulanno barnaamijka marti igu ahaa maanta waxaanu idin leenahay dhegaystayaal labadeennuba meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelya
iyo mascade oo minnesota inooga soo tabinaya ciyaaraha haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale jaleecana ibrahim markii hore haddaad ikraan inoo soo qabatay markana waxaan inoo soo qabanayaa ana cabdiraxmaan xadantaye wada dhegeysan
abwaana u doona cabdiraxmaan xadante iyo heestiisaas ayaa gebagabo waa idaacaddeenii duhurnimo ibraahim xasan daandurey iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi xasan sandheere ayaa si wada jira idinla soo socodsiinayey tan iyo inta aynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh